ciidamada midooda afrika ee amisom ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa maanta dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ay ka sameeyeen nawaaxiga wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho ciidamada midooda afrika ee amisom ayaa waxaa la arkayay ayagoo wataa dabaabaadka dagaalka oo wadadaasi ku sugan waxaana hakad galay isku socodka dadka iyo gaadiidka wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho sidoo kale ciidamada amisom ayaa si caadiya maanta waxay u degeen isbitaalkii xoogga dalka ee digfer saaka aroortii hore ciidanka ugaandheska waa dibkay soo gaaray marka wax dhaqdhaqaaqa ma sameynayaan xaaladan hadda way degan tahay ciidanka laguna way joogaan meesha ciidamadaas waxay wateen taageyaal iyo qalabkoodii oo ciidan oo dhan hadda ilaa haddana way joogaan meesha qaar kamid a ciidamada dowladda ayaa hogaaminaya ciidankaas dusooday ayakana gudahay kula jiraan laada ciidamada ilaa hadda digferay degiin digferay joogaan laada ma bix walaa hadda wax saameyn dad deegaanka kuma yeelan laakiin wax bixi karo ma aqaan laakiin hadda waxaad xaaladu way degan tahay wax saameyn halkay degeen ciidamada amisom ayaa horey waxaa u deganaa dad dan yaraa waxaana dadkaasi xilligaani soo wajahay walaac aada u fara badan waxayna ka cabsi qabaan ciidamadani soo dul degay dadka qaarkiis ayaa maanta waxa ay bilaabeen inay halkaasi isaga barakacaan kadib markii cabsi aada u fara badan ay lasoo daristay ciidamada amisom oo horey ugu sugnaa qeybo kale oo ka tirsan magaalada muqdisho ayaan la ogeyn sababta xilligaani keentay inay halkan ay soo degaan hase haatee dhowaan ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin milatari maxamed kaafi sheekh abuukar barta internetka shabakadda ceegaag online magaalada muqdisho